dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda suudaan iyo kuwa gurmadka deg dega ah ee loo soo gaabiyo r s f ayaa waxa uu galay toddobaadkii labaiyo tobnaad iyadoo ay yar tahay rajada laga qabo in dagaalkaasi uu si dhaqso leh u istaago ayna dhinacyada colaadda nabad ku bedelaan haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo dagaal mar kale shalay ka dhacay dalka suudaan ayuu jamaal axmed cismaan waxa uu ka waraystay khaalid cabdixakiin axmed oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda oo jooga magaalada kampala ee dalka uganda
xaaladihii u dambeeyey ee waddanka suudaan dabcan dalka suudaan bishii saddexaad waxaa ka socda dagaal u dhexeeya labada dhinac ciidamada dalka suudaan ee kooxaha r s f ta loo yaqaano dagaalkaas oo in muddo socdo shalay abaarihii duhuradii waxaa bilowday duqeymo ay geysteen ciidamada xoogga dalka suudaan goobo ay fadhiyaan ciidamada kooxaha rayidka ee hogaanku waaya genaraal xameti runtii xaafadda ay deganaayeen magaalada khartuum ee barigeeda loo yaqaano mudurmaan waxaa duqeyn ba-an loo geystay kooxaha ciidamada r s f ta dagaalkaasu runtii shalay bilowday in muddo isbuuc ka hor markii xabad joojin ay ku dhawaaqeen labada dhinac ma jirtaa hadda waanwaan la doonayo in arrintan lagu qaboojiyo ama isku dayo la doonayo in xal loogu gaaro dhibaatooyinka dagaalka ee muddada saddexda bil jirsaday dabcan waawaanta hadda u dhexaysa labada dhinac ma jirto runtii golaha midowda africa waxay soo bandhigeen mubaadaro ay ku dhexdhexaadinaya labada dhinac laakiin waxaa gaashaanka u daruuray ciidamada dalka suudaan sidoo kale waxaa jira wadahadal waanwaan ay waday dowladda maraykanka ee dalka sacuudiga kaasoo lagu dhexdhexaadinaya in kooxdan labada dagaal lagu joojiyo si mufaawadaad ama negotiation wadahadal runtii ayadana waxaa diiday ciidamada dalka suudaan runtii wax hadda muuqda ma lahan wadahadal u dhexeeya labada dhinac laakiin runtii waxaa socdo wadahadal ay wadaan midowda yurub oo runtii augusta loo qabtay in labada dhinac ay wadahadal geystaan waa tahay khaalid marka dagaalka shalay dhacay khasaare inuu geystay iyo in kale maxaa ilaa hadda aad nooga sheegi karaysaa dabcan dagaalka shalay dhacay runtii wax hadda ilaa rasmiga lama haayo inuu khasaare geystay laakiin waxaa la leeyahay labada dhinac khasaare ayaa soo gaaray runtii lama sheegi karo dabcan ciidamada suudaan waxay ka sheegteen dagaalkaas guulo waaweyn oo runtii duqeymihii ay ka geysteen magaalada loo yaqaano mudurmaan waxayna badankood sheegteen in diyaarad ay lahaayeen dronis ciidamada taabaxsan xameti in la soo riday sidoo kale dhinaca kale waxay sheegteen in diyaarad militariya miiga leeyihiin in ayadan la soo riday marka runtii khasaaraha ilaa hadda ma caddo laakiin waxaa laga yaabaa in maalmaha soo socda inay caddaadaan waxaa shalay dhacay dagaalkan wuxuu aa dagaal aada u xoogan oo u dhexeeya labada dhinac
kaasi waxa uu ahaa khaalid cabdixakiin axmed oo u warramayey jamaal axmed cusmaan